soo dhowaada saaxiibayaal mar kale iyo ismaqal kale muddo weynu kala baadnay waxaynu bilaabaynaa taxanihii saddexaad godka aflaadoon kala garashada runta iyo riyada si fudud baan u cafin karnaa cunuga mugdiga ka cabsada musiibada dhabta ah ee noloshu waa marka raggu ay ka baqaan iftiinka ama kaag badnaa muuqaalka aad sifaynaysaa waxaase ka yaab badan maxaabiistan iyagu waa sida annaga oo kale balato republic cutubka toddobaad dhammaan shaqooyinka tirada badan ee culammada falsafadda reer galbeedku ay ka taleexiyaan waxaa ugu qoto dheer uguna hoga tusaaleyn badan sheekada lagu magacaabo godka aflaton allegory of the caf or platos caf astuurada caf aflaton sida magaca sheekada laga garan karo sheekadan waxaa coriyey filosoofkii griiga ahaa ee aflaton noolaa afar boqol labaatan iyo sideed ilaa saddex boqol afartan iyo toddoba ciise horti oo ku xusay cutubka toddobaad ee buuggiisa jamhuuriyadda republic oo uuga faallooday mowduucyada cadaaladda runta iyo quruxda waana isla sheekada uu qeyb ahaan ka duulayo filinka caanka ah ee the matrix afladon sheekada waxa uu ka dhigay wadahadal dhex maray walaalkiis oo la oran jiray gulukoon iyo macalinkiisii suqraad sida afladon qudhiisa uu sheegayna danta laga leeyahay sheekadu waa in laysbarbar dhigo raadka waxbarashada iyo waxbarasho la-aantu ay ku leeyihiin dabeecaddeena to combe the effect of education and lack of it on our nature falsafadda waxaa lagu qeexa inay tahay jacaylka xikmadda ama jacaylka runta ulajeedada sheekaduna waa in dadka loo sharaxo macnaha ay leedahay in qofku uu noqdo filasuuf xikmadda iyo runta jecel buugga baybalku wuxuu xusaa in nebi ciise uu sarkaalkii roomaanka ahaa ee maxkamadiisa qaadayay uu ku yidhi waxaan u imid si aan runta uga marakaco kolkaasna sarkaalku uu ciise weydiiyey runtu waa maxay wadistrath nabi ciise weydiintaas kama uusan jawaabin laakiin tan iyo aamunadii falaasifada ayaa cimrigooda ku dhumiya raadinta runta runtu waa kharaar tahay dadka badankoodna waa ku adag tahay inay aqbalaan kharaarka xaqiiqada arrinku wuxuu sii cuslaanaya marka xisaabta lagu darsado doodan stage ee sheegaysa in sideedaba aysan jirin wax xaqiiqo la yidhaahdo ee waxa qura ee jira ay tahay micno iyo tafsiir walxaha la siiyo sheekada aflaadoon waxay ka hadlaysaa dabeecadda aadanaha iyo xoogaalnimadiisa waxay ka waramaysaa sida ambiyada aqoon-yahanada iyo faylasufiyadu ay ugu dhibaatoodaan runta ay dadka ugu yeeraan iyo sida aqoontooda iyo niyadsamaantoodu aysan waxba ugu tarin maxaa yeelay had iyo goor dadku waxay isku qanciyaan in runtu ay tahay waxa iyagu ay ogyihiin si fududna kuma qaataan xaqiiqada ku cusub ee ka hor imanaysa wixii muddada dheer loo sheegayay ee ay u haystaan inay tahay xaqiiqo lama dhaafaan ah waana iyadii la yidhi nebi tolkii karaamo kuma dhex yeesho aflaadoon sheekada sidan buu u wariyey waa waayaha ka mid ah koox dad ah baa tan iyo caruurnimadoodii waxay ku jireen god iyaga oo lugaha iyo luquntaba ka xiran oo aan gadaashood iyo hareerahooda midna eegi karin dadkani danida godka ka baxsan waxba kalama ay socon godku wuxuu lahaa irid yar oo ku beegan dhabarka maxaabiista godka ku xiran hortoodana waxaa ahaa derbi iridda yar ee godka waxaa kasoo geli jiray ilayska dab godka banaankiisa ka shidnaa godka banaankiisana waxaa ku til wadiiqo yar oo ay mari jireen dadka iyo noolayaasha kaleba marka ilaysku uu qabto dadka iyo walxaha kale ee ku beegan godka ilinkiisana waxay samayn jireen hoosiis ka muuqda derbiga ku beegan wejiga dadka godka ku dhex xiran maxaabiiska godka ku jiraana hoosiiskaas hortooda ka muuqda bay waxay u qaateen inuu yahay walxo dhab ah mana aysan suuraysan karin in waxa hortooda ka muuqda ay yihiin hoosiis iyo sawiro ay leeyihiin walxo dhab ah oo ka jira godka banaankiisa kolka ay maqlaan jabaqda iyo cododka ka yeeraya godka banaankiisa ee derbiga uu ku soo celinayana waxay u qaadan jireen in hoosiiska hortooda ka muuqda uu yahay midka codka samaynaya waxayna samaysteen sheekooyin magacaan iyo macno leh oo ku saabsan hoosaska ay u jeedaan oo iyagu ay u haystaan inay yihiin walxo dhab ah waxay bilaabeen inay hoosiiska aqoonsi u yeelaan oo ay ka soo saaraan waxay isla fahmayaan sina uma aysan suuraysan karin jiritaanka dunigodkooda dhaafsiisan sida la ogyahayna caruurtu kolka ay afka iyo adduunyada baranayaan waxay ka bilaabaan barashada magacaanta qur-aankana waxaa ku jirta aayad sheegaysa in eebba uu aadan baray magacaanta walxaha oo dhan wacallama alaadama asmaa'a kullaha taas oo lagu macneeyo inuu wax walba baray yeelkadeeda maalin maalmaha ka mid ah ruux ka mid ah maxaabiistiibaa si uun looga furay qoolkii iyo dabarkii uu ku qabirnaa waxaana lagu khasbay in uu dhaqaaqo oo uu gadaashiisa eego waxa uuna arkay ilayska godka ka soo gelaya iyo hoosiiska uu samaynayo maxbuuskii wuxuu u dhaqaaqay dhanka iftiinka waxa uuna u baxay godka bannaankiisa laakiin indhihiisu waxay u adkaysan waayeen ilayska qoraxda ee aysan hore u baran wuxuuna dareemay wareer iyo indha xanuun nasiib wanaag xoogaa kadib indhihiisu waa la qabsadeen iftiinka waxaana u kala soocmay walaxda iyo hooskeeda wuxuuna ogaaday in walxuhu ay yihiin asalka hooska wuxuuna arkay duni dhab ah oo ka ballaaran hoosiiska yaraa ee derbiga uga muuqan jiray waxuu daawaday dadka duunyada badda beriga buuraha dayaxa xidigaha qoraxda dhirta shimbiraha ubaxa iyo kumayaal walxaad oo uusan hore u arag horey waxau u arki jiray walxo kooban hooskood laakiin hadda waxa u muuqdaa kumayaal walxaad oo wada asal ah ama sida aflaadoon u dhigay horey wuxuu daawan jiray khayaal qura haddase wuxuu u dhow yahay dabeecadda runta ah ee jiritaanka previously he had been looking merely at phantoms now he is nearer the true nature of being akhristo bal waxaad malaawaashaa xaaladda ruux indhala-aan ku dhashay oo isaga oo gaboobay hal mar aragga loo furay maxbuuska xoroobay wuxuu dareemay farxad uu u riyaaqay dunidan baaxadda weyn ee uusan horey u arag dhanka kale wuxuu ka murugooday jahligii iyo mugdigii isaga iyo saaxiibadii ay muddada dheer ku jireen si gaar ah wuxuu uga sii xanuunsaday saaxiibadiis oo iyagu weli ku sugan dhalanteed aan xaqiiqada iyo hoosiisku u kala baxsanayn saas darteed maxbuuskii xorta noqday wuxuu istusay in ay waajib ku tahay inuu dib ugu laabto godka oo uu saaxiibadiis la socodsiiyo xaqiiqada cusub ee uu ogaaday si ay uga baxaan godka mugdiga ah ee ay ku jiraan hase yeeshee goortii uu godka galay wuxuu dareemay wareer iyo mugdi uu wax la arki waayey oo ah xaalad u dhigantaa midii uu dareemay markii uu godka bannaanka uga baxay kaaga daranta saaxiibadiis kamaayo rumaysan warka uu u sheegayo waxayna u qaateen in la maray oo maskaxdiisa ay waxgaareen markii uu doodiisa ku adkaystana waa ku jeesjeeseen waana la colloobeen ugu dambayntiina waxay ugu goodiyeen inay dilayaan haddii uusan ka toobadkeenin khuraafaadka uu faafinayo maxaa yeelay waxay ku qanceen in aan loo dulqaadan karin doodiisa doqonnimada iyo jahliga ku dhisan haddii aan laga hortegin inta ay goorigoor tahayna uu fasahaadin doono facyaasha dambe oo ku degmi doona beenta cad ee uu faafinayo sheekadan inkasta oo si fudud loo dhigay haddana waxa ay xambaarsan tahay weydiimo waaweyn oo falsafi ah sida maxaa xaqiiqo ah aqoonta halkeebaa asal u ah iyo qaar kale oo badan waxay tilmaan ka bixinaysaa sida maafurku uu ku yimaado waxayna nagu tirtirsiinaysaa inay mar walba aan dunidan ku eegno indho ka duwan kuwii aan horey ugu eegi jirnay aflaadoon wuxuu rumaysnaa in falsafadu ay tahay laanta aqooneed ee awoodda u leh in ay aadanaha ka xorayso godka jahliga ee ay ku jiraan sida la ogyahayna falsafadda waxaa loogu tagaa su-aalo joogto ah oo maanka baraarujiya laakiin looguma tago jawaabo joogto ah oo lagu xasilo sheekadu waa sarbeeb ka turjumaysa waaqaca dadku ay ku nool yihiin waxayna tilmaamaysaa in xaqiiqadu ay ka gedisan tahay sida dadka badankoodu ay u haystaan dadku iyaga oo dabran bay waxay isu haystaan inay xor yihiin qofku wuxuu addoonu yahay nidaamka dhaqandhaqaale ee uu ku soo ababo caadada dhaqanka dhaqaalaha diinta madhabta siyaasadda waxbarashada khuraafaadka iyo qaar kale godku waa astaan u taagan adduunyada maxaabiista godka ku jiraana waxay matalayaan aadmigu sida uu u badan yahay waayo aadanuhu ma aqbalaan wax ka duwan waxay dareemayaashooda ku ogaadaan iyo waxa dadku u laqimaan dadka godka ku jira maadaama aysan ogeyn wax ka baxsan hoosiiska hortooda ka muuqda waa ku qanacsan yihiin aqoontooda iyo noloshooda godka ciddii isku dayda inay u sheegto wax ka duwan waxay arkayaan waa la coloobayaan waayo dabeecada dadka ayaa ah in ay la coloobaan wax aysan aqoon al insaanu caduw maa jahla horaa dadka qaarkood ay xadiis ku sheegaan dadka kalena ay rag kale uga abtiriyaan baa waxay tidhaahdaa dadku waa hurdaan marka ay dhintaan bayse baraarugaan annaasu niyaam idaa maatuu intabahu abbaayow maxay ku baraarugayaan ilayska qoraxdu waa astaan u taagan falsafadda oo laga dhaxlo jacaylka runta iyo maanfurnaanta caadi ahaanna dhan waxaa la xiriiriyaa hurdada iyo mugdi dhanka kalena baraaruga iyo iftiinka marar badanna diimuhu alle ama abuurka waxay ku tilmaamaan inuu yahay iftiinka ama nuur sida la wada ogyahayna ummadihii hore qaarkood baa dayaxa iyo qoraxda ilaaya ka dhigtay kadib markii ay u bogeen ilayskooda iyo waxtarkooda isla jeerkaasna ay ka baqeen saameyntooda maxbuuska xabsiga ka baxay ee ilayska iyo adduunyada arkay wuxuu u taagan yahay dadka tirada yar ee marka ay xaqiiqada ogaadaan isku daya inay dadkooda wacyigeliyaan iyo dhibka ay arinkaas kala kulmaan aqoon-yahanada filosoofiyada iyo waxgarad kasta oo u fakara si ka duwan sida dadweynuhu ay u fakaraan aflaadoon wuxuu qabaa in loo baahan yahay in qofku uu maro saddex marxaladood oo kale ah marxalada godka lagu noolyahay marxalada godka bixidda iyo marxalada godku noqoshada qof kasta wuxuu ku dhashaa god gudihiis oo wuxuu ku ababaa afkaar caadooyin dhaqamo iyo diin loo arko inay yihiin xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah dadka badankooduna marxaladan ma dhaafaan oo godkii ay ku dhasheen bay ku dhintaan marxalada labaad ee godka bixiddu waa marka qofku uu isku dayo inuu ogaado wax ka duwan wixii loogu soo tarbiyeeyey marxalada saddexaad oo ah midda maraaxisha oo dhan ugu muhiimsan waa marka qofku uu ku noqdo godka si uu dadkiisa ula wadaago xogaha iyo xaqiiqada cusub ee uu ogaaday sababta godka loogu noqonaya ma aha in godka la dago balse waa sidii looga saari lahaa kuwa godka ku sugan aflaadoon wuxuu qabaa in qof kasta oo arkay dunida godka ka baxsan uu korayo waajib akhlaaqi ah oo ah inuu godka ku noqdo si uu u badbaadiyo kuwa weli godka ku sugan dhanka kale waa in lagu baraarugsanaado in muhiimaddu aysan ahayn godka laga baxo keli ah balse ay tahay sidii godka bannaankiisa loogu sugnaan lahaa waxaa suuragal ah in qof god ka baxay uu god kale ku dhaco oo uu hoosiis mid kale ku bedasho ruuxa marka uu wax cusub ogaado u qaato in uu wax walba ogaaday wuxuu la mid yahay ruux god ka baxay oo mid kale ku dhacay ma jiraan cilmi dhammaystiran iyo xaqiiqo runtu ku idashahay aqoonta iyo xaqiiqadu ka weyn wax si buuxda gacanta loogu dhigo mar walbana baab hor leh baabalaqma sidaa awgeed waa in marka aan masalo ogaano aan ku baraarugno in masaa'il badan oo hor lihi ay noo dhiman yihiin imaam shaafici oo noolaa ilaa miilaadi waa kii ku maasooday in mar walba oo waayuhu ay edbiyaan uu ogaado garaadyaridiisa masaladii kasta ee uu bartaana ay tusto jahliga weyn ee uu ku sugan yahay aayad qur-aan ahina waxay leedahay cilmiga wax yar baa la idinka siiyey wamaa uutiitum min cilmin ilaa qaliila ruuxa runta raadinaya wuxuu u baahan yahay in uu shakigiisa ka shakiyo wax walbana uu weydiinka keeno aflaadoon markii uu sheekadan qorayay wuxuu maanka ku hayay dhacdadii naxdinta lahayd ee uu la kulmay macalinkiisii suqraad suqraad waxa uu ahaa aqoon-yahan lagu sheegay akhlaaq suuban iyo garasho sare una taagnaa difaaca akhlaaqda iyo runta laakiin dadkiisii reer atena baa la coloobay oo ku eedeeyey inuu ilaahyadooda liido dhalintoodana marin habaabiyo kuna xukumay in la daldalo xukunkaas xaqdarrada ah dartiis baana suqraad u dhintay mana uusan baxsan isagoo haystay fursad uu ku baxsan karo laakiin wuxuu door biday inuu dhinto halkii uu ka jabin lahaa mabda'a noloshiisa oo dhan oo uu dadka ugu yeeri jiray in ay ixtiraamaan mabda'a uu rumaysnaabaa kala qiimo badnaa naftiisa waxaana la wariyey in ereygii ugu dambeeyey ee uu saaxiibadii ku yiri uu ahaa waxaa la gaaray saacaddii kala tagga ee quladeen kasta ay waddo gaar ah qaadi lahayd anigu waan dhimanayaa idinkuna waad noolaanaysaan midda roonna rabbi oo keli ah baa og suqraad oo sheegi jiray in hooyadiis ay ahayd umuliso haweenka ilmaha ka umulisa isaguna uu xirfadaas hooyadiis ka dhaxlay oo uu ragga afkaarta ka umuliyo dhallinyaradii atana ayuu wuxuu u sheegay inay si xor ah u fekeraan waxna u baaraan wuxuuna eersaday iskudaygaas uu ku doonayay in uu dadka uga saaro godadka mugdiga ahaa ee ay ku jireen welina ku jiraan dhacdadaas quraad qabsatay aflatoon waxay ku keentay in uu ka aamin baxo siyaasiyiinta damaca badan ee dantooda oo keli ah ku mashquula wuxuuna istusay sida qura ee dulmiga lagu guulaysan karo laguna heli karo dowlad si cadaalad ah bulshada ugu adeegta ay tahay in faylasuufiyadu ay talada qabtaan isaga oo qodobkan ka hadlaya wuxuu yidhi aadmiguu ka bixi maayo hooga jeer faylasuufiyada dhabtaahi ay awoodda talada qabtaan ama xagga alle ay ka timaado mucjiso madaxa magaalooyinka ka dhigta faylasuufyo dhalad ah sida la ogyahay aflatoon wuxuu ku dooday in faylasuufka dhabtaahi uu yahay kan geerida uga tababarta sidii in daqiiqad kasta ay naftu ka bixi karto falsafadu waxay danaysaa runta runta iyo siyaasaduna iskuma san bannaana oo waa tan qalatay suqraad kadib markii dimuqraadiyaddii atena ay u adkaysan weyday runtiisa aflatoon wuxuu doonayay in runta la raadiyo caqligana laga xoreeyo dabarada dhaqandhaqaale ee kan siyaasaddu uu ugu horeeyo sheekada godkuna waxay si cad u muujinaysaa xaaladda dadku ay ku noolaanayaan marka ay siyaasiyiintai wadaadadu isu dhiibaan waxaa ku qanacsanaa inay waxbarashadu tahay midda dadka ka xoreyn karta awoodda siyaasiyiinta aqoon-yahankuna uu yahay kan xilka isbeddelku uu dusha ka saaran yahay casharada faraha badan ee laga baranayo sheekada godka aflatoon waxaa ka mid ah in dadku aysan soo dhoweyn ruuxa bedela aragtidiisa iyo siduu wax u arko si la mid ah sidii dadkii godka ku xirnaa ay u diideen wixii uu sheegay qofkii bannaanka ka soo noqday oo kale baa ehelada iyo asxaabtu uga hor yimaadaan qof kasta oo lagu arko ama laga maqlo wax aan horey loo aqoon dabeecadda dadka ayaa ah in ay iska caabiyaan wax walba oo ka duwan wixii ay horey u arki jireen xilka saaran ruuxa godka ka baxayna waa in uu godka ka saaro tirada ugu badan ee suuragalka ah waxa ugu yar ee laga fishaana waa in uusan naftiisa uga raali noqon in ay dib ugu noqoto godka mugdiga ahaa ee ay ka soo baxday filinka the matrix waxaan ku arkaynaa morpheus oo niyo ku leh niyo weligaa ma ku riyootay riyo aad si weyn u hubtay in ay dhab tahay maxaa dhacay haddii aad ka soo toosi weydo riyadaas sidee baad ku kala ogaanaysaa farqiga u dhexeeya dunida riyada iyo dunida dhabta ah haddii aadan riyada ka toosin akhristow su-aasha la weydiiyey niyo waa mid u taal aniga adiga iyo ruux kasta oo bini aadam ah haddaba aan ka toosno riyada oo u kuurgalno afkaarteenna iyo waxa hareeraheenna ka muuqda iskuna dayno in aan kala garanno walaxda iyo hooskeeda dhabta iyo dhalanteedka runta iyo caadada intaas buu inuugu eegyahay barnaamijka maanta oo ah godka aflatoon kala garashada runta iyo riyada waxaa qoray cabdisiciid cabdi ismaaciil oo dhammaan qoraaladiisa qoran ee dhigan ogolaanshiyo buuxa u siiyey miir bodkast in lagu soo gudbiyo iyaga oo dhegeysi ah